ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada maanta arbacaa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida khaza oo galay maalinkii boqolkontonisagaalaad oo xidhiir ah baadariyaal lagu dilay weerar ka dhacay dalka koonfur afrika iska horimaad khasaare dhaliyey oo ka dhacay qaybo ka mid a dalka kenya dowladda kenya oo sheegtay inay hakisay ciidankii ay ku waday inay u dirto dalka hayti iyo xalqada labaad ee taxanaha jenaraaladii jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalem qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida وفي سعي وفي سمري وفي سمري وفي وجدي ومفتقري ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horayno dagaalada iyo duqaymaha jiida khaza ayaa galay maalinkii boqol konton iyo sagaalaad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiira waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder maalinkii boqol konton iyo sagaalaad oo xidhiir ayuu soconaya dagaalka iyo duqeymaha yuhuudda ee jiida khaza ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaana sii wada duqeymaha ay ka geysanayaan deegaanada kala duwan ee marinka khaza kuwaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah waxaa dhanka kale saacadii tagay dhacay dagaallo ay muqaamadu kala hortageen askarta yuhuudda ee duulaanka ku jooga marinka khaza kuwaasoo iskugu jira weeraro toosa iyo kamayno waxaana lagu jebiyey ciidamada yuhuudda marka horeynu ku bilowna salmaanow duqeymaha ay ciidamada yuhuuddu ka geysatay qeybo ka mid ah jiida khaza waxaana ay duqeymaha sababeen khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadkii barakacayaasha ah ee duqeyntu la eegatay yuhuudda muqayimka jabaaliya ee waqooyiga jiida khaza duqeyn xoogan ayay sahaynada yuhuuddu ka geysatay duqeyntaas ayaana dhalisay istishaadka tobanaan ruux oo falastiiniyiin ah iyo dhaawaca kuwo kaleo hor leh waxay sidoo kale burburisay duqeyntaasi gurigii la beegsaday sidoo kale guri ku yaala bariga magaalada khanyunis ee koonfurta jiida khaza ayay ciidamada yuhuuddu qarxiyeen waxaana halkaasi ku basbeelay gurigii ay deganaayeen dadka shacabka ee ku dhaqnaa magaalada khanyunis halka ay waxay la soo gaareen dadkii deganaa sidii ay soo tabinayaan warbaahinada ku sugan magaalada khanyunis duqeyn kale oo ayna ka geysteen magaalada dililbalax ee bartamaha jiida khaza waxay la bartilmaamaysadeen guri ay deganaayeen qoys shacab ah waxaana ku shiiday ilaa iyo toban ruux oo falastiiniyiin ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kale oo badan isla dililbalax waxaay ciidamada yuhuudda duqeyn bahallimo ka fuliyeen guri ku yaala mandiqada almixdah waxaana halkaasi ka dhashaday khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay sheegayaan wariyaasha ku sugan dililbalax ee bartamaha jiidan khaza dhinaca kale ciidamada yuhuudda ayaa deegaanada dhacadaanta galbeed ee dhulka laysto ee falastiin ka geysanaya weeraro xukugalla ah oo beegsanaya dadka rayidka ee ku sugan deegaanada dhacadaanta galbeed waxaana ay weeraradaasi dhaliyeen khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay soo warinayaan warbaahinada ku sugan daanta galbeed ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale xoog ku galeen magaalada jiniin iyo muqayimaad ku yaala waxaanay halkaasi ka geysteen weerar rasaaseen ah waxaana ku shiiday shan ruux iyadoo sidoo kale halkaasi ka dhaceen iska horimaadyo u dhexeeya dhalinyaro hubaysan iyo ciidamada yuhuudda hay-adda bisha cas ee falastiiniyiintu waxay sheegaysaa in ciidamada yuhuudda ay weerareen waqooyiga magaalada barakeysan ee alqudus waxayna halkaasi ka geysteen falal argagaxgelin ah iyagoo dilay dad gaaraya ilaa ay saddex ruux laba kalena ay dhaawaceen kadib weerar rasaaseenna way halkaasi ka geysteen iyadoo sidoo kale ciidamada yuhuudda ay galeen muqayim ku yaala magaalada alqudus kaasoo lagu magacaabo shacfaad waxayna halkaa ku dileen canug yar oo da-diisa lagu sheegay labiiyo toban sano waxay sidoo kale ku waxyeeleeyeen qaar badan oo ka mid ah dadkii deganaa muqayimkaasi geesta kale dagaalyahanada muqaawamada ayaa fuliyey weeraro culus oo lagu beegsaday askarta yuhuudda waxaana lagu gaarsiiyey jab xoogan dagaaladan oo ka dhacay magaalooyin dhaca koonfurta bartamaha bariga iyo galbeedka magaalada ghaza kooxaha muqaawamadu waxay shaaca ka qaadeen in ay weerar kamiidna u dhigeen ciidamo ka tirsan yuhuudda oo maraya magaalada khanyunis ee koonfurta jida ghaza waxaana weerarkan dhabagalka ah ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamada yuhuudda ee ku dhacay kamiinka waqooyiga khanyunis gaar ahaan deegaanka xamed waxay sheegayaan muqaamada inay ku qarxiyeen laba gaadhi oo nooca xambaara ciidamada waxayna askartii saarnaa u qaybsameen dhimasho iyo dhaawac iyadoo halkaa ka dhacayo isku horimaad toosa oo u dhexeeya labada dhinac sidoo kale deegaanka xamed waxay ciidamada muqaamadu ku bartilmaamaysadeen gaadhi nooca mikraafka loo yaqaano waxaana ay la beegsadeen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan goobta ayuuna ku basbeelay gaariga askartii saarneedna waxay noqdeen dhimasho iyo dhaawac dagaalyahano ka tirsan muqaamada waxay qarxiyeen guri ay deganaayeen toddoba askari oo yuhuud ah waxaana askartii ay u qaybsameen wax dhinta iyo wax dhaawacma sida ay sheegteen kooxaha muqaawamada iyadoo sidoo kale dagaalyahanada muqaawamada ay iskoorimaad toosa la galeen ciidamada yuhuudda khasaaro xoogan ayaana halkaasi lagu gaarsiiyey yuhuudda
في جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali baadiryaal lagu dilay weerar ka dhacay dalka koonfur afrika xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar ka dhacay kiniisad ku taala magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika halkaas oo lagu dilay baadiryaal dhowr ah kiniisadda qibdata ee ortodokis ee masar ayaa shaaca ka qaaday waxay ku tilmaameen xadgudub ka dhacay kiniisadda qibdada ee ku taala magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika saddex ka mid ah baadiriyaasha ayaa la kulmay xadgudub abaabulan kaas oo sababay geeridooda ayuu yidhi afhayeen u hadlay kiniisadda weerarka lagu qaaday waxa uu sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan qaabka u dhacay weerarka iyo sababta ka dambaysa intaba geeska kale khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ayaa ka dhashay iska horimaad kooxo dahabka qoda ku dhex maray qaybo ka mid ah dalka kenya wararka ka imaanaya deegaanka mooyaale ee ismaamulka mirsabit ee gudaha kenya ayaa ku waramaya in iska horimaad halkaasi ka dhacay lagu dilay saddex ruux halkay ku dhaawacmeen tiro kale iska horimaadkan ayaa yimid ka gadaal markii ay kooxo ka shaqeeya qodista dahabka ay isku fahmi waayeen soo saaridda dahabka sida ay sheegayaan wararka kooxdaana ayaa markii hore ku murmay qaybsiga dahabka iyadoo murankaasi isku bedelay gacan ku hadal waxaana ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa sidoo kale la sheegayaa in iska horimaadkaasi ay ku dhaawacmeen sideed ruux waxaana la geeyay cisbitaalada caafimaadka ee ku yaala deegaanka mooyaale ismaamulka mirsabit si xaaladooda caafimaad halkaasi loogala tacaalo warbixino kasoo baxay booliiska ismaamulkaasi waxay ku sheegeen in sidoo kale ay halkaasi ku waxyeeloobeen dad rayd ah sida ay ku sheegeen war ay soo saareen booliiska dadka shacabka ee ku waxyeeloobay ayaa gaaraya laba ruux baaritaano hordhac ah ayaa sheegaya in labo ka mid a dadka lagu dilay mooyaale ay dhalasho ahaan kasoo jeedaan etoobiya waxaana hadda socda baaritaano ku aadan arrinkan si loo ogaado tirada rasmiga ee dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay iska hor imaadkaani ugu dambeyntii dowladda kenya ayaa hakisay ciidamadii ay u diri lahayd dalka heyti wararka ka imaanaya dalka kenya ee dhacqaaradda afrika ayaa ku waramaya in dowladda kenya ay hakisay ciidamadii booliska ahaa ee gaarayay kunka askari kuwaasoo sida qorshe u ahaa u diri lahayd dalka heyti oo ah dal ay ka taagan tahay qalalaaso siyaasadeed oo aada u xoogan qalalaasaha ka taagan wadanka heyti ayaa waxaa hurinaya kooxo burcad ah oo kasoo horjeeda maamulka halkaasi ka dhisan sarkaal sare oo ka tirsan dowladda kenya oo la hadlay warfidyaanka ayaa sheegay inay hakad geliyeen ciidamadii ay u diri lahaayeen wadanka heyti ra-iisul wasaaraha wadanka heyti ayaa ku dhawaaqay inuu xilkay ra-iisul wasaarnimada iska wareejiyey ninkan iscasila ayaa dowladdii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa ku fashilantay inay joojiso qalalaasaha ka taagan wadanka heyti xogeeyaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda nairobi ayaa shaaca ka qaaday in aysan wax ciidan ahaan ku khasaarin doonin sida hoosta ka xariiqay waddan nidaam iyo maamul midnaba aysan ka jirin dhowaan ayay ahayd markii dowladda kenya ay qalinka ku duugtay in ciidamo gaaraya kun askari oo boolis gaar ah ay u diri doonto waddanka haiti kadib markii heshiis ay wada gaareen ra-iisul wasaaraha waddanka haiti iyo madaxweynaha dalka kenya william ruto
وفي جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa saxaabadu waa jiil fariid ah oo aan ayagoo kale marnaba aanay dhici karin in dunida lagu arko dad meelaha qaar ka shabaha mooye waxay ahaayeen halyeeyo garab istaagay suubanaha sala allahu calayhi wasallam markii uu geeriyoodana xambaaray ammaanada ah in xaqa la gaarsiiyo dunida ayagoo sita kitaab u xanuuniya iyo seef u gargaarta tobannaan ka mid a saxaabada waxay ahaayeen hogaamiyaal ciidan iyo maamul intii uu rasuulku sala allahu calayhi wasallam noolaa ayuuna mas-uuliyaad ku aaminay taasoo muujinaysa mansiliyadda sarraysa iyo makaanada muuqata ee ay kaga soocnaayeen asaagooda saxaabiga halyeyga ah ee aanu maanta ka hadlayno siiradiisa waa abuu mucaawiya oo ka mid a xigtadii rasuulka sala allahu calayhi wasallam hogaamiyana mid ka mid a sarayaadkii oo u ambabixiyey nabiga sala allahu calayhi wasallam waxaana halkan ka sii ambaqaadaya walaalkeen muxsin xasan
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصياتي إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد حديثنا اليوم عن خير جيل عرفتهم البشريه انهم الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه انهم السابقون الذين تمثلوا هذا الدين في اكمل صوره وطبقوا هدايته على نحو لا يتكرر ابدا انهم صحابه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصابيح الدجى وشموس الهدى ساده الامه وعنوان مجدها هم قدوه المؤمنين وخير عباد الله بعد الانبياء اغزر الناس علما وادقهم فهما واصدقهم ايمانا واحسنهم عملا وصل بدمائهم واموالهم الاسلام الى اطراف الارض وبجهادهم وتضحياتهم قام صرح الدين وانهدم كيان الشرك كانوا في الحياه اولياء وهم بعد موتهم احياء رحلوا الى الاخره قبل ان يصلوا اليها وخرجوا من الدنيا وهم بعد فيها
لا ليس نرضى أن ينالوا من قريب أو بعيد أو يستهين بهم على صفحات شيطان مريد والنور بأننا لن نواجههم بعزم من حنين عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي wuxuu odayga shanaad ee abtirsiimada kula kulmaa rasuulka sala allahu calayhi wasallam hooyadiina waxaa lagu magacaabaa sukhayla bintu khusaaci waana reer thaqiif wuxuu dhashay sannadkii shan boqol lixdan iyo kowdii miilaadiyada taasoo ka dhigan in rasuulka sala allahu calayhi wasallama ka weyn yahay toban sano taariikhduna ma diiwaangelin maalmihii jaahiliyadda iyo cubayda waxaa isku wakhti islaamay cubayda binulxaarif iyo saxaabada kale ah abusalaama cabdulaahi binularqam almakhsuumi iyo cuhmaan binu madcuun waxaana lagu tiriyaa cubayda inuu ka mid yahay dadkii ugu horreeyey ee islaamnimada qaatay diinta xanafiyada ana raacay ka hor inta aanu rasuulka sala allahu calayhi wasallam gelin daartii beytulamniga ee alarqam binularqam radia allaahu canh markii ay muslimiinta makah ku sugnaayeen halkaasna lagu cadaabayey wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasallam walaaleeyey muhaajiriinta dhexdooda isagoo labalaba nin iskugu xidhay cubayda iyo bilaal bin abirabax oo uu xoreeyey abuubakru sidiiq ayaana walaalo ahaa nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa markii dambe muslimiinta u fasaxay inay diintooda la baxsadaan reer madiine qaarkood ayaana ballan qaaday inay magangelinayaan rasuulka iyo saxaabada xilligaas ayuu cubayda binulxaarif iyo labada saxaabi ee la dhashay ee kale ah adtufayl iyo alxusayn oo uu wehelinayo misdax binu uthaafah waxay ka soo baxeen makah iyagoona muhaajiriin ah kuna sii jeeda magaalada almadiinatu almunawara iyagoo ku degay cabdulaahi binu salamata alcujayni marka laga hadlo carruurta uu dhalay cubayda binulxaaris waxay kala ahaayeen mucaawiya cawn munqid alxaaris muxamed ibraahiim rayta khadiija sukhayla iyo safiya awlaadan waxaa u dhalay xaasas dhowr ah oo ay ka mid tahay zaynab bintu khusayma oo lagu naaneysi jiray umulmasaakiin markii dambena uu guursaday rasuulka sala allahu calayhi wasalem cubayda binu xaaris waxaa madiine oga bilowday nolol cusub isagoo xorriyad u helay diintiisa awooddiisa macnawi iyo middiisa jismina wuxuu gacanta u geliyey islaamka iyo muslimiinta waxaana lala walaaleeyey saxaabiga jaliilka ah ee cumeer binu xamaam radia allaahu canh
ثم أيضا في هذا من المقاصد أن المدينة كان فيها الناس على جهتين جهة من الوثنيين وجهة من الكتابيين فالوثنيون بما يتعلق بالأنصار الذين أسلموا أسلموا بعد وثنيتهم وذلك الأوس والخزرج وهناك الكتاب وهم اليهود ولم يكن في المدينة نصارى ولما جاء المهاجرون فجاءت تركيبة ثالثة إلى أهل المدينة فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمزج هؤلاء مع من آمن فيلتقوا بهم ويتراحمون وكذلك يرى بعضهم بعضا بدلا من أن ينعزلوا في اجتماع منفرد ينعزل كل كل واحد منهم على اجتماع منفرد لا يدري صاحبه ماذا يريد فيقع في ذلك من حزازة النفس وكذلك أيضا من الاضطراب ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد آخى بين المهاجرين والأنصار وألف بينهم فكان طعامهم واحد ومسكنهم واحد وربما كان وربما كان مبيتهم مبيتهم واحد ومنهم من من الأنصار من يؤوي الاثنين والثلاثة من المهاجرين
liwaagii labaad ee rasuulka sala allahu calayhi wasalama guntay markii uu yimid magaalada almadiina ayaa waxaa loo guntay saxaabiga cubayda binu xaaris binu mutalib iyadoo siddeed bilood un uu joogo nebiga magaalada almadiina guutadan uu hogaaminayey cubayda binulxaaris waxay ka koobneed lixdan nin oo muhaajiriin ah waxaana raayada loo dhiibay misdax binu uthaathah radia allaahu canh ujeedka sariyadan ayaana ahaa inay dhabbaha u gasho kolanyo ganacsi oo uu hogaaminayo abuu sufyaan binu xarb oo xilligaasi gaal ahaa tog lagu magacaabo rabiikh oo toban mayl u jiro aljuxfa oo ka mid ah goobaha laga xarmado ee miiqaadyada makaaniga ah ayay sariyada muhaajiriinta ee cubayda binulxaaris kula kulantay kolonyadii uu hogaaminayey abuu sufyaan halkaasina waxaa ka dhacay arbushaad kooban oo aan dagaal loo kala safan sariyadan waxaa leebtuuray saxaabiga jaliilka ah ee sacad bin abi waqaas radia allaahu canh sidaasi ayuuna ku noqday qofkii ugu horreeyey ee leeb u gama allah dartii muslimiintana waxay ku soo noqdeen magaalada almadiina waxaa sariyadani horay u soo raacay laba nin oo muslimiin ah balse islaamnimadooda qarsanayey kuwaasoo ku dhex jiray quraysh laguna kala magacaabo almiqdaad binu camr iyo cutba binu khaswaan inkastoo sariyada cubayda binulxaaris aanay gelin dagaal toos ah labada dhinacna midkood aanu dagaalka ku guulaysan haddana waxay soo hoyisay guul macnawi ah maadaama laba boqol oo nin oo ka mid ah gaaladii qureysheed ay ka hor insixaabeen lixdan nin oo muhaajiriin ah oo aad oga fog halka looga soo gurman karo oo ah magaalada madiinatulmunawara عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الوط القشيب تعاورها الرياح وكل جون من الوسمي منهمر سكوب فأمسى رسمها خلقا وأمسات sanadkii labaad ee hijiriyada gaar ahaan bishii ramadaan wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasallam u ambabaxay beder halkaasina waxaa ka dhacay khaswadii ugu horreysay ee dhex marta saxaabada iyo gaaladii qureysheed cubayda binulxaaris iyo raggii walaalihii ahaa ee iskala soo hijroodeen makah ayaa ka mid ahaa ciidamadii rasuulka ee ka ambabaxay magaalada madiina waxaana gaadiidka oo aad u yaraa darteed ay cubayda alxuseyn adtufayl iyo misdaxba ay isku badbedelayeen daabad yar oo uu soo iibiyey cubayda ka hor inta aanu bilaaban dagaalka waxay madaxyaweyntii qureysheed qayb ka mid ah dalbadeen in mubaaraso loogu soo baxo markiiba waxaa u soo baxay dhallinyaro ka mid ah ansaarta laakiin way diideen taa beddelkeed waxay codsadeen in ay u soo baxaan raggii ka soo hijrooday maka ee ay ilmo adeerta yihiin nebiga sala allahu calayhi wasalama ayaa madaxa ka taabtay cali bin abi taalib xamse bin cabdilmutalib iyo halyeyga aan qisadiisa ka warramayno ee cubayda binulxaaris cubayda oo ahaa ninka ugu da'da weyn saddexda saxaabi ee mubaarasada u baxay ayaa waxaa ku soo aaday gaalka lagu magacaabo cutba binu rabiica seefta ayay mar qura isla heleen taasoo keentay inay isdhaawacaan labadoodaba cali iyo xamse ayaana dhammaystiray cutba dhaawicii cubayda ayayna u soo qaadeen mucaskarkii muslimiinta جنح الغروب فلاقيناهم منا بجمع كأسد الغاب من مرد وشيب أمام محمد قد آزروه على الأعداء في رهج الحروب بأيديهم rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaa saddexdii saxaabi ee uu u xilsaaray mubaarasadaasi wuxuu amiir ooga dhigay cubayda binulxaarif isagoo dhiigaya oo lugtiisa ay go'day ayaana lasoo hordhigay nebiga sala allahu calayhi wasalem wuxuuna cubayda yidhi rasuulkii allow fiicnaan lahaydaa inuu noolaado abuutaalib si uu u arko dhabnimada hadalkiisii ahaa كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم بالحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل بكف امرئ مثل الشهاب سميدع أخا ثقة حامي الحقيقة باسل
ودع الدنيا لديه يحفظ العهد له في كل طائفة يد بيضاء markii ay muslimiinta guul weyn ka soo hoyiyeen dagaalka beder oo ay ku soo socdaan magaalada almadiina ayaa deegaan lagu magacaabo assafraa waxaa ku shahiiday cubayda binulxaarif oo ay lugta oga go'day bilowga dagaalka beder halkaasi ayaana lagu aasay
يد بيضاء تمتد وفي الهيجاء صاعقة على الأعداء تشتد صؤوم قانت بر وديع
كان عبيدة ذا منزلة كبيرة عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويدلنا حديثه يوم الخندق على مكانته السامية عندما برز المؤمنين لقتال عمرو بن عبد ود العامري فتوجه صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء وقال اللهم إنك أخذت مني عبيدة بن الحارث يوم بدر وحمزة بن عبد المطلب يوم أحد وهذا علي فلا تدعني فردا وأنت خير الوارثين لقد لبى عبيدة دعوة السماء بعد أن بذل جهده وفدى الإسلام بنفسه
على خدي تودعني وآهات الأسى قد أحرقت كبدي sidaasi ayuu cubayda binulxaarif radiallaahu canhu ku aaday xagga allaah kadib markii uu wax waliba oo uu makaniyey u hibeeyey islaamka iyo muslimiinta isagoo aan wax badiil adduunye ah ku rabin wuxuuna ahaa nooc fariid ah oo leh caqiido saldhigatay taasoo darteed loo noolaanayo loona dhimanayo mid ka mid ah duulaanadii rasuulka sala allahu calayhi wasalama ooga baxay magaalada madiina ayuu degay deegaanka assafra oo uu ku aasan yahay ashahiid cubayda binulxaarif waxayna saxaabadu yidhaahdeen rasuulkii allow waxaan dareemaynaa udgoonka miskiga nebiga sala allahu calayhi wasalama ayaa yidhi oo maxaa idiin diidaya inaad udgoonka miskiga carfisaan iyadoo uu halkan ku yaallo qabriga abi mucaawiyah waana cubayda binulxaaris radiallaahu canh
شوقي شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيات إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد
امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين كذبه قومه ودافعوا عنه حين اذاه الناس واووه حين طرد من وطنه قوم اختصهم الله بصحبه خليله وحبيبه واصطفاهم ربهم لتبليغ رساله نبيه اخلصوا دينهم لله فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين نقلوا القرآن والسنة وهدوا العباد إليهما فكانوا بذلك أهلا لرضوان الله ومحبته ورحمته وجنته كانوا بذلك طليعة خير أمة أخرجت للناس إنهم بحق جيل فريد في إيمانه وجهاده وعلمه وعمله وصدقه وإخلاصه يعجز اللسان عن ذكر مآثرهم ويعجز القلم في تعداد فضائلهم
ليس نرضى عينا نو من قريب أو بعيد أو يستهين بهم على صفحات شيطان مريد لا ليس نرضى عينا نو من قريب أو بعيد أو يستهين بهم على صفحات شيطان مريد ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله